Cabdirashiid Maxamed Cabdi, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Galmudug, oo wareysi siiyay raadiyaha Daardheer, ayaa waxa uu ganacsatada reer Galmudug ugu baaqay inay maalgashi ku sameeyaan kalluumeysiga. Agaasimuhu waxa uu sheegay in fursadda ay ka jirto maalgashiga kalluumeysiga iyo ka ganacsiga kalluunka, oo uu sheegay in faa'iido laga helayo. Ugu horeyn, waxa uu ka warbixiyay dekedda kalluumeysiga degmada Hobyo oo kol hore la hirgeliyay iyo faa'iidooyinka laga helay.
runtii fiishin jadkaas ee, wax wax badanay soo kordhisay hadda doomaha matalan hadda oo waaweynka xoogaay maysan jirin marka hore inkastay is aad u sii weyneen doomaha laakiin waxa un waxay qabatay inay doomahaas ay kusoo xiro karaan maahan kaliya kalluumaysiga laakiin even hataa kuwa ganacsiga xataa wax badanay u tartay oo galmudug dakhli badanaa uga soo xarooda runtii Ee, marka faa'iidooyin badan ay runtii dekedaas laga dhaxlay Ee, inkastoo dee ay aad u yaraatay kabasitiga ay qaadi karto Ee, laakiin anaga hadda waxaan qorsheynaynaa inaan deked kalluumaysi oo xoogaa ka weyn ayada aan aan sameyno ilaahay haddii wadma aan bilaawno labaad- labada kun labaatan iyo lixda dhammaadkeeda ilaa labada kun labaatan iyo todobada insha allah ilaahay haddii wadma Dhanka kale, agaasimaha ayaa waxa uu baaq u diray ganacsatada iyo bulshada Galmudug kaasoo ku aadan ka faa'iidaysiga fursadda ganacsi ee waaxda kalluumeysiga.
mid waa ganacsatada inay ku dhiiradaan inay maalgashi ku sameeyaan kalluumaysiga oo ah sektor aad u xoog badan runtii sidii beeraha maahan in waqti badan la gelinayo laakiin waa wax lasoo qabanayo oo oo diyaarsan runtii oo uga fudud yahay sektoriska kale marka loo fiiriyo wax uun diyaarsan oo lasoo qabanayo oo agabkii kalluumaysiga iyo uga baahan bis dadkii ka howlgalayo oo dadkii ay runtii ay joogaan dad badan oo yaqaano xirfaddii Ee, waa midaas midda ganacsatada midda dadka waxaan leeyahay inay ka faa'iidaystaan kalluunka inay maaragtay ay ku dhiiradaan inay ganacsiyada yaryar ay ka sameeyaan magaalooyinka keenaan runtii suuq aad u weyn aa ka- galmudug ka jiro ama baahi aad u weyn oo kalluunka inay keenaan ayada xataa aan ku dhiirigelinaynaa Ee, runtii kambaniyaal badan aan u sameynayna hadda inaan solar u sameyno maadaama korontada ay aad qaali u tahay koostigeeda aad u sarreeyo Sannadihii la soo dhaafay, degmooyinka Galmudug waxaa ka hirgalay shirkado ganacsi oo, oo keena noocyada kala duwan ee malayga si bulshadu ay uga faa'iidaystaan, halkaas oo weli ay ku jirto fursad ganacsi oo u furan ganacsatada iyo sidoo kale bulshada reer Galmudug.